degmada baardheere ee gobolka gado waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dib udhiska buundooyinkii ka burburay gobolka gado kulanka waxaa kasoo qayb galay ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka haweenka mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada baardheere ee gobolka gado kulanka intii uu socday waxaa looga hadlay sidii looga qayb qaadan lahaa dhismaha buundooyinka burburay gobolka gado ugu horeyn gudoomiyaha guddiga dhaqaala ururinta iyo dibdhiska buundooyinka gobolka gado sheekh maxamed cusmaan ayaa bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka uga warbixiyey shaqooyinka horyaala guddiga iyo caqabadaha jiro waxaan codsan lahayn odayaashiina waa joogaan maamulkiina waa joogaan ee dadkii oo dhan iyo khiyaartii waa joogaan barnaamijkan iskutashiga ah oo iskaa wax u qabso ah waxaan rabnaa in wejigan koowaad muddo kooban lagu soo gebagabeeyo oo cid walba doorkeeda ay qaadato oo barnaamijku uu noqdo nin wax bixiyey iyo nin kaloo yidhaahdo ma bixinayo haddayba dhacdo asagana wixii la yeeli lahaa waa la rabaa laakiin ninkii go'aansaday inuu bixiyo inaanu daahine uu horay lacagta ka bixiyo yaan ka codsanaynaa maamulka iyo odayaashana arrintaa inay aada u adkeeyaan oo u ta'kiidiyaan baan ka codsanaynaa barnaamijku sidaasuu ku saabsan yahay inaanu xogta idiin keenno shaqadayna qabanno sidaasaa muhiimaddu tahay dhanka kale dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay in qayb qaadanayaan dib udhiska buundooyinka gobolka gadow iyagoona guddiga ku dhiirigeliyey howlaha baaxda leh ee ummadda u hayaan waad aragtaan webigii oo haddeer fatahaad qarka u saaran maalin kastaba laleeyahay doon baa ciirtay iyo dhib baa jira marka dhibkaa iyaga ah haddaan annaga isaga gurmaninna cid noogama gurmanaysa adduunkana maanta wuxuu yahay xataa soomaalida kale haddaan wax haysanna wax noogu dara waan dhihi karnaa laakiin waxba ma haysanne wax noo dhisa cid kaa yeelaysa ma laha soomaalida waxaa ka maqan buundada marayso qofkii maalintii wuxuu ku maraa marka hore uu soo marhayo tobankii beri bishii waxay noqonaysaa laba boqol iyo toban soo socda iyo laba boqol iyo toban sii socda afar boqol iyo labaatan bay noqonaysaa qofkii qoys ma aha adee qoyska waxaa laga yaaba saddex iyo afar qof inay ka soo baxaan oy soo gudbaanoo mar labaad ay ku noqdaan halkii qofka kolka laga soo qaado bishii shan iyo toban doolar wey lacagta hadda laga rabo qofkana hal mara laga rabona waxaa lagu tilmaamay qoyskii dhammaa oo ka koomaya intaasoo qof inuu ka koomaya laga yaabaa konton doolar baa laga rabaa waxaa qabaa marka dhibkaas asaga waxaa looga bixi karaa kontonka doolar oo yarkoo nala ku qoray inaan hurnoon iska bixinno yaa dhibkaas joogtadaa looga bixi karaa wakhti dhumis baan u arkaayo waxaan leenahay buundada aan dhisanno calaacalka naga daaya dadka bannaanka haysana dadka bannaanka waxa annaga waan haysana aan ku xisaabtanno dhexda aan xihanno maamul haddaan leenahay odayaal haddaan leenahay culummo haddaan leenahay ganacsi haddaan leenahay yaana kale xishoon gacantaan isa galno buundadaan dhisanna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan rabnaa in la istaago haddii la yahay hooyooyin dhallinyaro maamul saraakiil iyo awqaasha dhammaan waxaan ka rabnaa dalka iyo dadkaba inay isku tashtaan wax soo saar aan la imaano ugu dambayn maamulka degmada baardheere ee gobolka gado soo xiray kulanka ayaa ugu baaqay bulshada in laga qayb qaato dibudhiska buundooyinka baardheere iyo weliba buundooyinka guud ee gobolka gado haddii ilaa yidhaahdo waxaan guddiga dhismada dhismooyinka buundooyinka aan ka codsanaynaa inay liiska noo keenaan dadka aysan lacagta ka haynin hadday xaafo tahay hadday hay-ad tahay hadduu kambani yahay hadduu shirkad yahay dhammaantood hadduu ganacsado yahay inay liiskooda noo soo gudbiyaan annagaa tallaabo ka qaadayna ka maamul ahaan haddaanna annaga isku tashan oo aan madaxa jallaaw ku xidhan cid noo maqan oo dawlad oo meel kale nooga imaanaysa ma jirto waxaan rabnaa inaan halkaan ooga baaqa ciddii halkaan fadhiday ciddii naga maqanba ree baardheero dhaqaale aruurintii socotay oo degmada dhaqaalaha laga aruurinayay inaan oogu baaqo farana qof kasta oo lacag ku qoran yahay oo lacagtii buundada ku qorantahay inuu lacagtaas bixiyo